weliba degmada xudur ee gobolka bokool diiray wasiirka wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka koonfur galbeed mudane cabdinaasir cabdi aruushe gudoomiyaha hay-adda sodma mudane maxamuud maalin cabdulle gudoomiyaha degmada xudur waana duqa magaalada mudane cumar cabdulaahi maxamuud oo iyo wehli ayang mas-uuliyiin kale ee maamulka xudur iyo qeybaha bulshadayan hadhowaaye soo dhoweyn kuriyeed weliba gargaar raashiinka qeybiyeena in ku badan libowl qoys oo ka nool magaalada xudur ee gobolka bokool iyoona sidoo kale kulmay oo liqaadeen qeybaha bulshada hanosana diirada laka saari arrimaha gargaarka dadka ku faa'iday sidii deeqdan yanan badanahay qoysas la daala dhacay nolola sida dadaa e iyo hanolihaation dhammaystirnaan oo ka nool magaalada xudur welibana sidoo kale goobta raashiinka laqiibay gobro ku hayay madaxa kudareerta hay-adaha u n o c h a unisef iyo i o m wasiirka wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka koonfur galbeed mudane cabdinaasir cabdi aruush iyo gudoomiyaha hay-adda soodma mudane maxamuud maalin cabdulle yana ku hadlaya dareerka kiisha guud ahaan degmada xudur ee gobolka bakool culayska ilaahay naga kor qaada sanadkan deegaano badan oo koonfur galbeed ah iyo soomaaliyaba waa haystaa waajid saasoo kale looga soo qaylina culaysaa jiro diinsoor qansax dheere buur hakaba wallaweyn culayska waa badan yahay idinkana waxaa idinka noo soo duceeya in ilaahay waxaan raadinayno iyo dadaalka aan wadno inuu nagu guuleeyo ducadiinna insha allah annagana dadaalaan ku daraynaa madaxweyne cabdicasiis xasan lafta gareen madaxweynahana asagaa aad culays noogu saaran maanta idiin imaanno is aragno dadaallo badanaa socdo ilaahay waxaan ka baryaynaa in culayska naga kor qaado idinkana dhinaca ducada in ilaahay culayskan uu naga yareeyo gurmadka aan raadinayna aan helno ducada ku soo dara annaga waa dadaalaynaa insha allahna gurmud waa helayseen haddii ilaah yidhahdo xaaladdana ka welwalsannahay wakhti badanna waa gelinayna hadii ilaah yidhahdo ilaahayna noo fudeeya aada umaadsanteen waxaan runtii joognaa magaalada xudur oo runtii aan aragno xaaladda ay ku sugan tahay waxaan aragnaa magaalo go'doonsan waxaan aragnaa magaalo ay cimiladu saamaysay oo marna ay biyo qaadeen marna hadda abaar ay mataqaanaa afku gelayso waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu arrintaana ilaahay naga soo gaaro waxaan rabnaa annagu haddii ilaahay yidhaahdo haddaan naha dowladdii dhexe iyo dowladda koonfur galbeed intaba annagoo iskaashanayna inaan dadaalayno dabcan waxaan runtii u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha madaxweynaha koonfur galbeed kulli waxay aad ugu dadaalayaan in ummadda ku nool guud ahaan dalka soomaaliya khaasatan koonfur galbeed khaasatan degmooyinkan go'doonsan oo runtii cadowga uu dhinacaha ka degay sidii aad loogu gargaari lahaa loona garabgeli lahaa waa taas waataa maanta idinkugu nimiday wafdi ballaaran oo magaalada muqdisho ka yimiday oo anigu aan hogaaminayo ayaan ku nimiday oo hay-adaha internationaalka iyo dhammaan ay nala socdaan marka aan ilaahay tuugno aan mataqaanaa waxuu ahay ilaahay inuu dhibka naga qaado ilaahay inuu cadowgan runtii meel kasta degay oon laysugu soco karin ummaddu beeraheeday samaysa laheed magaaladan iyo guud ahaan koonfur galbeed waa dadkii beeraha tabci jiray waa dadkii soomaalidoo dhan wax sii jiray marka waxaan ilaahay ka rajaynaya inay tii noo soo laabato waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu cadow ilaahay naga dul qaado annagana annagoo qaadanayno awaamiirta madaxda sare